degmada qasadheer ee gobolka baay walibaya ku midata degmooyinka dhallinyaradii enhaysana fursado ka filan dhinaga walbarashada shaqooyinkii weliba horumarada kale ee markaas aas-aasiga ee nolola dhallinyarada ka nool degmada qasadheer intiyo badan waliba iyo walhakabaradena dalalka dariskaena sida etoobiya iyo kenya kureedna iyo reedankanagadeen dhuulasho siyo wal antaran bulshadiyo maxamed nuur cabdi ibraahim waliba guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada gasadheer ee gobolka baya xili is-un waramaaya barnaamijka dhallinyarada radio arlaadi iyo waliba uuse sheegay in markaasigiyo ku guulaysadana ardaydii reedahankanagate deegaanka iniyo walbarashadiyo si beesalaanee markaasiyon ku faa'iideeyana dhallinyarada walbarashadan haysan ee kusugun degmada gasadheera saas oo kale guddoomiye maxamed nuur ayaa waliba uuse sheegay ka urur ahaana beese iyo isku aruuriyeen ini markaasiya iyo ku furan iskuullaka baradaba kombyutar si markii iyo dhammaysadan ardada shaqo iyo kuweydiisadana hay-adoo ka howlgalaayan degmada gasadheer ee gobolka baaya markian kufaraysi taariikhda oo degmada oo unukugalna weeba haytay weeba furnay iskuul oo kombyutaraadka lakabaradaw oo odma dhalinyarada kumid eh oo jeebsha ku faangareeyeen iskuulkaasna weeba shahaadyaal ku aadeen oo oo aqubeena oo tumo iyo shamartay oo degmada dhatiya walakabari fursad oo degmada waxmarkii hayti kadib markii arday badan oo fursad walbarasho kenya ku heli wadanka reebka aan kanagadeen waan hakadhiisideen nin dhalinyaro wadankii suunta wadaagii dhalinyarada la difaacawayo aryan wayba wayba suurta gelay in wadanka difaacan kanagadaan oona ku dhaadhi inay in wadankii awoontixa kanagaan dhalinyaradii oo ku tagaan iyoona hakaabaan iyo shalay roogeen dhalinyarada geekrowda geekrowasheenaa iskuulka wataxadarkum inaynu beersa qaadno waawa qorshaha manikajar waawa iskuulka sifolantary ee yaa dadka dhisayna dhalinyarada jeebshe yaa wal iyo kuquusti oo contribution qatiya kukooy yaa laka dhisahay macalimiinta dhikaayana waywa dadka oo contributionka aruuriyaaw waywaana diyaaran yihiin inay dhalinyaradii walaalmeeshu ahaay oo liidadi inay hakaabaan ganiga walbarashada waayo wadan walba waa walbarashada soo noogma furaaha koowaad ee nololo oo ibnaadinka marka ini deegaanka walbarashada ku hormariyo ka dhalinyar ahaan waslaqobna dhalinyarada way waa wakiilisha lete oo wadamada jaalka roog sida kenya camal meel araay etoobiya gudaha soomaaliya markiun anaga noona caasimado maamulgoboleedada way waa wakiilina shaqooga kastay waybaan ku gollenaa ini dhalinyarada wala barona waa koowaad oba dhalinyarada wala baro waa laku baxa doone bilaahay arru berke kalasi markaasay lanka horseeda tahriibka iyo ni markaasay iyo galana fikiro qaldan maxamed nuura guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada gasadheera weliba uuse sheegay in dhalinyarada iyo unsameeyana wacyigelin iyo weliba kulamo roogtee haanas oo lanku hadlaba dhibaatooyinkiiyo liinga tahriibka iyo walyaabo kale oo khatargelii kora nololyo maasha allah nin aramuyiinga taabati intii ururkuan dhisnay way waka guulaysanay ini dhalinyaradana taariikh weelna dhalinyarana taariikh ambato dhalinyarada wayba soo binay wacyigelin dheer haddii hadlahayti tahriibka iyo burcadbadeednimada wayba eednon oo iyo wayba dawladba gacan qanaana waybaan soo binay wacyigelin oo joogtay aan soo binay dhalinyaradii wayba ka dhiirideena inay wadansho aaminaan wax soo saar wadansho kusuubsadaan shaq abuuris wadanjo kusuubsadaan wadanjo aaminaan ayaa dhalinyaradii aan suurtagelay wadadii oo xilqun ahayne dhalinyaro degmada oo qabtay taariib ambati ama falal guraacan waa la galay waa majarta